أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulisaa kaidinaysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose wasiir hore oo ka tirsanaa murtadiyiinta ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya haddii ay ka baxaan kufaarta afrikaanta munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka jacaarowla saamiga ee galgaduud maktabka dacwada wilaa saamiga ee bakool ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bulufula ee wilaa saamiga ee bay ayaa goobfagaaraha ku gubay waxyaaba dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas israsaaseyn sababtii khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex martay degmada baled xaawe ee wilaayada gedo نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan isdeed hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee loo yaqaana xerada birbiraha ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo deegaanka danow wasiir hore ka tirsanaa murtadiinta ayaa saadaaliyay in mujaahidiintu la wareegi doonaan soomaaliya haddii ay baxaan askarta kufaarta afrikaanta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan xilli uu ururka midooda afrika ka niya jabsan yahay go'aanka ka soo baxay dowladda silibiyadda ee maraykanka ee ku saabsanaa inuu jaraya qarashaadka ku baxaya ciidamada kufaarta afrikaanta ayay soo baxayaan walaacyo laga muujinaya mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya cabdiraxmaan ceente oo soo noqday wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee kooxda riddada ayaa ka shanqariyey in haddii ciidamada afrikaanta ay isaga baxaan dalka ay burburi doonto kooxda riddada isagoona tusaalooyin muuqda u soo qaatay sababaha keenaya wuxuu carabaabay in ifafaaqlaha muuqdo iyo isbeddelka ka jira dunida dhammaantood ay taageerayaan in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan heli doonin dowlad ama urur ka taageera dhanka saadka oo sanad weliba ay ku baxda lacag dhan shan boqol oo milyuun oo dollar maraykanka waxay dhaheen ma bixinayno lacagtii ku bixaysay maaragtay amisom ku bixaysay ama ciidanka nabad ilaalinta december markii la gaaro shan boqol oo milyan oo dollar waay markay taas dhacdo december waxaa aad u adkaan doonta inay amisom sii joogto dalka su-aal adagaa marka nagu soo baxaysa oo ah war heer siddeed iyo toban sana haysateene maxaa u dhisi weyseen maxaa amnigiinu ugu filnaa weyseen maxaa dhaqaalihiinu ugu filnaa weyseen maxay dadkiinu bar u yihiin dad aan quutulyoom heli karin oo aan heli karin maxaa dalkiinu sida raq loo kala furfuranaa maalin walba oo qolaba meel ay iska qaadan doon qaadanaysaa waxaas waxaa sabab u ah waxaa hadda aan ka sheekeynayno oo ah habdhaqanka madaxda dalka soo martay iyo siday uga fakarayaan dowladnimada sideedaba waa laba wuxuu ku salaysan yahay aan ka xoolaysto aan xigtadeeda ka nooleeyo labadaas tiirbisuu ku dhisan yahay tan iyo bilowgii bishan markii uu maraykanku u iclaamiyey inuu joojinayo dhammaan qarashaadka uu ku taageerayay ciidamada soo duulayaasha midooda afrika ayay qayladhaantu isqabsatay min muqdisho adisababa ilaa iyo kambala iyadoona dhinacyada cadowgu ay ka baqdin qabaan in mujaahidiintu talada ay la wareegaan markii ay kufaarta afrikaanta isaga cararaan dalkan muslimka ee soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka jacar ee wilasaamiga ee galgaduud tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan maxmed macadka qurdubo iyo dhashilala ma jirtaye malab iyo waxaa laga dhurtaa mid sideedii ahee milad iyo hadday maadi tahay labada meeloodba waa niman maqaam sare ku helay oo markhaatilaa'e
munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay deegaanka jacar oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana lagu maamuusayay qarinjabinta lixdan iyo sagaal arday oo wax ku bartay machadka qurduba kuwaasoo soo dhammaystay waxbarashadii loo qorsheeyey xafladan uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ahayd mid lagu maamuusayey dafcadii kow iyo labaatanaad ee ka qarinjabisay faracyada machadka qurduba ee galgaduud sidoo kale waxay ahayd dufcadii ugu horreysay ee ka qalinjabisa faraca machadka qurduba ee deegaanka jacar taas oo ka dhigaysa munaasabadda mid leh qiimo gooni ah ardayda qalinjabaynaysa oo tiradoodu gaaraysay lixdan iyo sagaal arday ayaa isugu jirtay dhallinyaro iyo dad waaweyn oo wax ka baran jiray machadka gaar ahaan fasalada la qabto maalmaha khamiista iyo jimcaha kuwaasoo loogu talagalay dadka waaweyn ee doonaya inay kororsadaan cilmiga diinta islaamka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee wilaayada galgaduud waxaana goobta ka muuqatay dhiiragelin loo muujinaya ardayda iyo maamulka machadka bilowgii munaasabadda ardayda qalin jabinaysay ayaa soo bandhigay bandhiga cilmiyeed si weyn u soo jiitay indhaha dadkii ka soo qaybgalay bandhigaas ayaa muujiyey heerka aqooneed ay gaareen ardayda iyo dadaalka ay geliyeen muddadii ay waxbarashada ku jireen marxaban bikum bimachadi qurduba فرعه الرابع في جعر السني المزدهر المرضي مرحبا بكم بهذه الحفلة البهيجة الرفيعة الثمينة بعد الترحيب هاكم مني تاريخا مريحا قد شعشع بمهجته سلسبيلا قبل خمس سنين من يواقيت الحصان قدر الكريم المنان أن نقدم إلى هذا المعهد باطمئنان ثم إننا امتضينا عزمة مشمعلة وبعدما ذقنا المرارة لاحت تباشير السعادة وجاء صبح التخرج والسماوة حاكيا عن أعوام الجهد والكفاح ومخبرا عن أيام الغدوة والرواح كنا نرقب هذا اليوم رقبة الأعياد insha allah dadweynuhu halkan waxaan kasoo jeedi doonaa masaa-il dhowr ah aan weydiin doono cabdirasaaq su-aasha koowaad waxay ku leedahay qofku maxuu sameynayaa hadduu ogaado salaadiisa aakhirkeeda inuu ka tagay sujuud laakiin sujuudda uusan helin booska uga tagay
qofkaasi waxaa ku laasimayo ragco dhammaystiran inuu soo celiyo sujuudu saawina uu la imaado ama sujuuddii helmaamashaha munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmed kaasoo hadal uu ka jeediyey munaasabadda ku bogaadiyey hergelinta iyo horumarinta waxbarashada deegaanka jacar odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta iyo ardada iyo waalidiinta hooyooyinka gabdhaha dhammaantood deegaanka jacar runtii waxaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin ayaan u soo jeedinayaa meeshiinaaska sii wada waxaa war u yaallaa anoo ogoo kafta ka wada xafladdaanu qofkay sugayso ilmahoodii qalinjabinta ku soo socoto ma ogtahay soomaalidan waxay dhahaan raadkii hadda muuqda ha la qaado xafladdan xaflad cajiiba waaye marka kollay deegaano kale oo xafladdan laga dhigi doonana way jiraan gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo bogaadiyey maamulka machadka qurduba lana dardaarmay bulshadii soo xaadirtay xafladdaasi ragga macaahida kala duwan iyo faracyada kala duwan iyo deegaamada kala duwan wilaayada gacanta ku hayo jasaakum allahu khayran adeega wanaagsan ummaddaad u haydaan in ubadkooda maanta doorkaas iyo kaalintaas iyo faqragaas aad ku aadiyaan sidaan oo kalena aad u soo bandhigtaan natiijadii iyo marihii iyo shaqadii juhdigii la bixiyey waa ku mahadsantihiin dardaarteydu waxay tahay ummadda muslimiinta halkan iskugu timid guud ahaan ilaahay fadligiisa maanta xamlo culus iyo dhibaato maaragtay dagaal aan soo marnay kadib amni aan haysanaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dadaalo joogto ah ku bixinaya horumarinta waxbarashada iyo diyaarinta jiil isku darsaday aqoon akhlaaq iyo karti kuwaasoo duul muuqda ka qaadan kara horumarka bulshada iyo faafinta cilmiga sharciga jasaaka allaahu khayran walaalka marwan maktabka dacwadula islaamiga ee bakool ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada tiigla oo wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed deegaanka masir oo qiyaastii sideed kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo bulshada deegaankaasi oo isugu jira rag iyo dumar ay ku qaateen kitaabka zaadul muslim asakhiir oo ka koobnaa mawaadiic dhowr ah kaas oo cilmi fara badan ay ka heleen dowrada oo socotay muddo toban cisho ah waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo sida ay sheegeen cilmi fara badan ku qaatay dowrada ugu horreyn waxaa xafladda oo ay goobjoog ahaayeen maamulka islaamiga ah ee magaalada tiyoglow culimo iyo nuqabada islaamiga ah kelimad dardaaran u badneed ka jeediyey macalin xasan oo ka mid ah culimaa udiinka marka saas daraadee ikhwa ee haddiinu horumar diirnan fadaanan qiimiyo sharafnu welnan fadaanan meniniinku baahanyaaha inuu ilaahay subxaana wa tacaala diinshay baran wala koorna daadqanqaadaw ilaahay diinshayu walaada hooskiinna kaayo liidanaanta kiisheenawnu maybu ah jahliga yaa marwelba mayba kiisheenay dib u dhac iyo liidanaan kiisheena qofkana hadiisu walbarada mayba nagaday dadka lankanka sharaf badanga nagada lankanka qiima badanga nagada lanka markaa mayba waa linka karamuu badanya nagada markaa wala saas linkaramyo linka diryawnu waa cilmiga usuhun baarsanyu marka ikhwamaynininku baahanyaa ilaahay diinshayna la barad waan haddana laka macna fala hadda may laha gebagebaayahay dowrada waa laha gebagebaayahay kitaabka waa lahasin gebagebaahay ilmina kanga ku bilaawdee maysin erna kanga ka dhammaadeen maysin erna bar walaa la siintusiya walaa la sindhadhamiisiyahay mayba la fadee isina ini horan dabara taanga la fadee ilaahaysun ku dhummadaasangna ilmigaasay barishadiisii intaasi kadib mid ka mid ah dadkii dowrada ka faa'iidaystay ayaa ka waramay waxyaabihii ay ku qaateen dowrada waxaana xigay bandhig cilmiyaad kooban oo ay sameeyeen dadkii dowrada ka faa'iidaystay geeko kun afar boqol afartan iyo siyeed hijirada ata baliilamaad lama etaya geeg hadda gebagabaneyn kitaab oo eedan qiim badan walnin akhriyay zaadul muslim assagiir kitaab la ranin akhriyay waan eeda liinbaradi adday tahu qiib qaadatay dowradaas liin akhriyayna toddobaatan iyo siyeed ardayaha balaaimagelle marka alxamdulilah waana eeda liinqaadi kitaabkan kitaab oo afar qiibood ku koobano qiibtis koowaad aqiidi kasaabsanayd qiibtis lamaadna may kasaabsanaytay figiya kasaabsanayd qiibtis saddexaadna may kasaabsanaytay siirii kasaabsanayti qiibti dambeyn adakaara kasaabsanayti marka waan eeda liin ku faa'iidoysay jazaakum allahu khayr marhabuka rabbi allahu caza wajalla wamaa nabiyuka nabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam maa diinuka diini alislaam limaadaa khalaqana allaah litawxiidihi wa cibaadatihi waxdahu bima carafta allaah biaayaatihi wa makhluuqaatihi kalleyli waannahaari waashamsi waalqamar maa awalu maa nazala min alqur'aani alkariim أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كم كانت مدة الدعوة سرا ثلاث سنوات إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة إلى الحبشية
arkaanu salaati salaada arkaanti ee arbacata cashara tumi afar waay wa hiya mayayiin anniyatu lankiniyinii lakooy waay waalqiyaamu lankinii surmaayo lilqaadari haddiiusu awoodo wa takbiirualixraami lanka takbiirualixraamnii lakooy waay wa qara'atulfaatixati lanka faataxani akhri waay waarukuucu lankini rukuuc waay wa rafcu min arukuuci rukuucuni aku kornagada waay wasujuudu lankini sajuud waay waljuluusu bayna sajidatayn lamaa sujuudati oni fadheeda waay waduma'niinatu fii jamiici alafcaali afcaalo dhammaantio lankini kaxasal waay wa tashahudul akhiiri ataxiyaadka dembe ni lakooya waay waljuluusu fiihi ataxiyaadka dembe fidhishay ee arkaange waay wasalaatu lankini kasali cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam wasalaamu lanka salaanani lakooya waay wa tartiibu larkaani arkaamo dhammaantio la tartiibi waay alxamdulilah doorinii bilaawad niin dhammaati eeda aan ka faa'adni intii haniin bil niin sheenti kayr allahaasay ilaahay mahadle alxamdulilah ilaahay mahadle ilaahay ulmaadahanin daryaa ka mahadeen kutaaban inisheeni kutaabkii afrawalaadaa ka saabsana aqeede ku baran fegya ku baran seere ku baran dakaara ku baran alxamdulilah ما آدم واجب علينا توحيد الله تعالى ما آدم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ugu dambeyn waxaa xafladda kelimadan ka jeediyey sheekh ibraahim dhaysane oo ah malaaqa guud ee beesha jilibleh ee wilaayada islaamiga ah ee bokool mayba markhaato ko'anaha magaalada masirla araw mu'miniintii degaasi matuuto kitaabada oo madili su'aalay masaa'il la weydii sidii wadaad mufti ahaan inti kor ku jawaabeen galabto unubaa markhaato ko'eh allahu akbar allahu akbar ilwal argaas soomaali meeraasa ilaalmo ku dhunto masir hooba lakooy walwalbo mayb waa hamaan rageedka jare oo macruufba eh horta baa laka gordaa ini su'aalayaan wadaadada de aragaaseenaha haddii fiqi hadfadi walinku sheekoy haddii siirada nabaga hadfadi sallallahu alayhi wasallam walinku sheekoy haddii mayb waha su'aalo kale hadfad walinku sheekoy allaha barakaaye cilmigii oo culmada ka dadaali mayb waha hamanoo dhumayno nin xifdidan ilaahay hasan barakeey eedi eedaasiin kama hadnay reer masar haddii tiin magal i balaamba insha allahu tacaala walaalayaa sidii aba qofka cilmiga qofka muslimka ee nuur sheeyu qofka haddii cilmi leeyi cilmi sharci leeyi lang nuuraw badi shee nuure aqli shee kaamil e langko langla arakoro ba usulayu langhobi cilma allaha ini jaahil eyi badi shay ma nuuraw aqli shay taama e hadal shay taama e muskaanga leeyi saas dartiya marka may baa isxasuusiyaane ilaahay subxaanahu watacaala kalaam shay ini liinku zuulna umaadu abadararaayta talow reer misir may liinka seedadoon yallahayni reer misir weli ulmaadi haladareerase siinka aragni ilaahay hasan barakeeyoon allaha barakeeye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bulshada ku dhaqan deegaanka masir ayaa dhowr jeer nasiib u yeeshay dowraadka aqoon kororsiga ah ee uu qabto maamulka islaamiga ah ee magaalada tiyoglow kuwaas oo saameyntooda si weyn looga dareemay reer masir waxayna waxgaradka deegaanka codsadeen in dowraadka ceynkan ah loo soo celceliyo jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani maamulka islaamiga degmada buulfula wilaay islaamiga ee bay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaaba dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas walaalkeen bashiir muxudiin aweemay warbixintaasi ku ibaadaysanaya ciidanka xisbada oo ah ciidan u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanada ku dhow magaalada baydhabo kuwaasoo gacanta ku soo dhigay maandooriye iyo waxyaabo kale oo dhacay oo bulshada dhibaato ku hayay boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka qayb galay fagaaro ku yaala deegaankaas oo la isugu keenay waxyaabihii dhacay iyo maandooriyihii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xisbada si halkaasi loogu gubo fagaarihii lagu gubayay agabkaas waxaa ka hadlay ugaas cabdirasaaq macalin xasan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee baay maktabulxisba oo howlgal ususuubi haka aruuri waxyaabaha horteen yaalo haddu gubidoohayo iyo baca noocyadii maydhahay isu maandooriyaal fara badan magaasho qaarasho dhankasaan iyo maydhahay isu maktabka xisbada ha aruri ilaahay subxaana watacaala faldishayaal haka aruri ilaahay subxaana watacaala yaa suurgeli han isin hadda arag wahay toona gubadoo hayan iyu marka insha allahu tacaala mayba lanaahaha dadka muslimiinta lanaa han mayba hortilinku taragalay qorshe asaljo iyo ku dambeeya tuudaad xunxun oo gaala iyo ku dambeeyan iyu oo la fadaaw inii lika maran habaabiyo muslimiinta suguuda ini dadka may lahay diinsho laku wareeriyo diinsho inka dhaqan may waaha fisqi iyo xumaan iyo fasiyaad dadkoo laka sameey tuugada iyo kabadato xumaan oo dhan in iska koyto gaalnimo iyo inka wiinta laku halo iyaa may dhahay qorshe iyo eelinku taragali wal diinta islaamka aan ogolayn oo ilaahay subxaana wa tacaala xarami nabiji sala allahu calayhi wasalam usa xarami iyo eyin ayb waaha ini may lahay isu albaabu alamru bilmacruufi wannahy calmunkar iyadoo leedeegsaday يا ميل رئيس مكتبك ولا حزبها أروريان إلهي سبحانه وتعالى ميزان وحسناتك إنك كبه القلقان يو أنت كلا خير يسمى ينب كوكا لبدن الدوغني إن شاء الله تعالى يون كلي ما يرجعنا إن يون قاعد تهجل دونا sidoo kale xubnihii odayaasha ee ka hadlay fagaarihii deegaanka iidaale waxaa ka mid ah malaaq aadan cabdiraxmaan oo ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ilaahagiina siiyay nicmatulislaam iyo waliimaan ilaahagiina siiyaa mahadan sugnaati may hoognaha meel oo ilaahay diinshay ardeed laka korweelaw walbu walhun ahoo ilaahay badiiday nabiyayna diidi ardeed lakabenedohaa yar hoogna ilaahay ho bara horta mayla inku digaane anti labaatan jeer ho walaan isticmaalaasi ini ku hirtitan kale masiin sheegane degmadii baydhowo maqarjeena idaala ii ini walhun lakula degaalama dadaan surum matabka hisbadii geeg walaybo walhum haayay ardeeda oo irdaalo oo taliga galaashay abliis iyo wanay antiibada halmaadle ardeeda irdaaliha adeegsidaasi galmaha galeena haangan talika gubahayu muddaha tageeko ilaa may walil kuroog walil kuroog ina tare oo karaama toor saaran maylika gubay ardeeda degmadun bay dhawo meel oo ardeeda nawaaha jee dooynuuna yalika gubi geeko ilaa milaha ku wareegay hatana ardeeda walaay hubantaan wareegay antaka galan galeen maylana jazakallahu khair ilaahi barakaay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa aad u soo dhoweeyay mashruucan iyo tallaabada howlgalka ay ciidamada xisbada ka sameeyeen deegaanada hoostaga magaalada baydhabo maadaama ay shacab u nahaynay dadkii shacabkii muslimiinta degmada idaale muslimiinta degmada idaale ka nool un ena may geegan surugna walaagimo maanduuriyaal haay oo ciidamada xisbiga ee degmada baydhawo ha ka shaqeeyanoo dadaal iyo juhdi ha ka biyeen muslimiinta laka gediyahay beled i baadiye lakasho kulahay rigaasoyoo nahmiin i maalin xisbiga ilaahay hal ilaahay dhoora maarda meel kastayo seeden ha ka qobadahayaan baydhow madii ha ka bahawna la jiraan dhata madii ha maraawna la jiraan xilliga la kulmaawna hala jiraan hamiin i maalin hanjeeda insha allahu meel laka gubahay sida maaragtay karaama doolka sida waxyaalaha oo liinka baahanayna muslimiinta laka marin habaabiyahayo laka gediyahaya surugna dhammaantiyo dadaal i juhdiya biyahayan ilaahay subxaana watacaala may warsadaana ini maaragtay ilaahayoona garab yahay gala dunuubtee dambisho ilaahay ka dhaafa gaalana alle ka jibi han gaala kaalka ee wadankan inay xumaayano maaragtay xoolagaan ee xantadaana baabiyaano miirkaana zuuliyaano awlaadana una iska diraan fadaayaan ilaahay subxaana watacaala gaalanta muslimiinta alleha ka cadaab howlgalka ciidamada xisbada ayaa qayb ka ahaa dadaallo ay ku baadigoobayaan maandowriyaha iyo waxyaabaha dhaca ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee baaya u fuliyeen howlgallo noocan oo kale ah iyagoona ugu dambeyn fagaarayaal ku yaala degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan ugu gubay waxyaaba dhacay oo ay gacanta ku soo dhigeen jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir israsaxsiin sababtii khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ku dhex martay degmada beled xaawe ee wilaayada gedo tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya degmada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu ka dhacay israsaaseen hubaysan oo u dhexayso askar ka tirsan koox sardida soomaaliya israsaaseyntan ayaa si gaara u dhex martay laba maleeshiya oo ka wada tirsan koox sardida soomaaliya saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa lagu eedeeyey inay kala taageereen laba maleeshiyo dhacdadan ayaa laga soo diiwaangeliyey saldhigga degmada balad xaawo ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray deeqow daahir ayaa laga soo wariyey inuu ku nafwayay israsaaseyn ka dhacday saldhigga degmada balad xaawo ee u dhexaysay laba maleeshiyo oo murtadiina iska horimaadka baled xaawo ku dhex maray maleeshiyaadka ridada ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale maamulka ridada axmed madoobe ay ka taagan tahay degmadaas jazaaka allaahu khayran walaalka casaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaysu waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waanugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak